Gudoomiyaha Gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse oo kaashanaya mas'uuliyiin ka socda hay'adda beeraha ee FAO ayaa si wada jir ah xariga uga jaray mashruuca xoolo naaxin ah isla markaana laga hirgeliyay deegaanka Balanbaal ee degmada Gar adag. Munaasabadda xarig jarku waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Sanaag, dhalinyaro, haween, odayaasha deegaanka iyo marti sharaf kale. Gudoomiyaha Gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse ayaa ka warramaya xarig jarka mashruucan xoolo naaxinta ah.
xafladan maanta ay isugu nimi oo ah xaflad yacni aad u fiican islamarkaana ah barnaamij horumarineed oo loo fuliyey bulshada ku dhaqan deegaankan balanbaal waa xaflad ka mid ah xafladaha dowlad ahaan ay dowladdu ay ku faanayso islamarkaana waxtarka iyo manfaca u leh horumarinta xoolaha iyo nolosha reer guuraaga sida runtii maanta waxaan arkayaa in mashruucii uu hirgalay uu guul ku dhammaaday Qaar ka mid ah marti sharafkii kala duwanaa ee ka qayb galay munaasabadda ayaa soo dhaweeyay xarig jarka mashruucan.
qabadka wuxuu ka dhashay eh, community action plankii ama qorsheyntii communityga oo adinka aad samayseen ee mashruucan qayb ka ahay mashruucanna waxay ka qalatay maalgelinta eh, dowladda netherlands oon ugu mahadnaqaynaa midda koowaad waxaan ugu mahadnaqaynaa eh, communitygii eh, balambaal oo soo dhaweeyey oo la shaqeeyey eh, fulintii eh, mashruucan eh, iyo tiimkii ka shaqeeyey ee fao iyo em, wasaaradda xanaanada xoolaha eh, iyo eh, maamulka degmada Eh, eh, fao uma xil saarna eh, caafimaadka biyaha waxbaan ka qabanaa laakiin eh, hay-ada u xil saaran oo un ta oo kale ayaa jira marka warkaan waa idinka gaarsiin doonaa
waanu ku faraxsan nahay labadii kun iyo labaatankii labada kun koo iyo labaatankii ka socday Ee, mashruucan oo ay fulinaysay hay-adda caalamiga ah ee FAO ee qaybna ay ka ahaayeen partners kale oo ay ka mid tahay jaamacadda sanaag wasaaradda xanaanada xoolaha ee, iyo ee, injineerada ama shirkadii dhismaha samaysay dhammaantood ay masha- qayb ka ahaayeen gacanna ka helaysay dowladda oo ay halkan nagala joogaan ee, barasaafka gobolka sanaag iyo gudoomiyaha degmada garadag waxaan aaminsannahay in dadaal badan laga sameeyey oo mashruucan oo laga fuliyey uu yahay waxaa ugu qiimaha badan ee ummad loo qaban karo waxaa ku mahadnaqayna mid kasta oo qawl ka qaatay dadaal ku sameeyey jumcada ilaahay ina siiyeyna waa ku mahadnaqaynaa maanta geed beedkani beed buu ahaan jiray bedihii hore aan la xidhin waxaase ka baxeena hoos yaalli waxaa ugu wacan ilaahay soo dhex mariyey hay-adaha iyo shicibkaba caqliga in la ilaashado baynu ugu mahadnaqaynaa Mashruucan xoolo naaxinta ayaa la rajeynayaa in lagu xanaaneeyo xoolaha ku nool deegaanka Balanbaal ee degmada Gar adag iyo deegaanada hoos yimaado.